halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaaban ee dherarkeedu yahay koo iyo labaatanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahertis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad sidoo kale naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee fadhigiisu yahay rediyo ergo dhoto waarji
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda maanta oo sabti ah saddex iyo labaatanka noofembar labada kun iyo sagaal iyo tobanka oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah cabdiraxmaan maxamed xaaji qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida ay shacabka gudaha soomaaliya ugu gurmadeen dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ilaa imise lacag le-eg ayay ugu yabooxeen gurmadka beledweyne warbixin ayaad ku maqli doontaan barnaamijka magaalada jowhar xanuuno ka dhashay xaaladda nadaafadda saldhigga keliya ee degmadaasi ay leedahay oo khasbay in qaar ka mid a maxaabiista la fasaxo toddobaadkan dhinaca gobolka awdalna barakacayaal beeralay noqday oo dib u bilaabay tacabka beeraha xilli dambe oo dayrta ah kadib muddo siddeed bilood ah oo aysan waxba beeran khilaaf dhul oo u dhexeeyey iyaga iyo xoolo dhaqato darteed waxaad kaloo idaacadda ku maqli doontaan barnaamijka arrimaha xoolaha ee dhaqasho oo aynu maanta ku eegayno xilligan barwaaqada ah waxaa dhibaato ku noqda xoolo dhaqatada dulinka iyo weliba qalliinka oo si xaddaaf ah u kaca haddaba cudurrada xoolaha ay ka qaadaan iyo sida loo ilaalin karo ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkaasi barnaamijka tacab ee arrimaha beeraha wararka qiimaha xoolaha iyo isbedeladii ka jiray sayladihii ay naga soo gaareen toddobaadkan waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan codadka dhegaystayaashu ay noo soo duubeen iyo warbixinno kale marka horese warka iyo cabdiwahaab maxamed ibraahim
xaaladda caafimaadka maxaabiista ku jira halka keliya ee dadka lagu xiro oo ah saldhigga degmada jowhar oo xilliyada qaarkoodna loo isticmaalo xabsi muddo badan lagu hayo maxaabiista la xukumo ayaa laga deerinayaa xilli ay musqulaha buuxsameen oo ay butaacayaan sida raadiyo ergu u sheegay xiraaliyaha guud ee dowlad goboleed kiirshabele cabdulaahi maxamed gacal doci kale waxaa lagu waramayaa in saldhigga ay ka jirto dhibaato dhinaca hilidda cuntada iyo jiifka oo liita hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n c r ayaa shaacisay in la howlgalayaasheeda dalka burkina faso ay dhibaato adag ka marayaan sida ay ku gaari lahaayeen dadka gudaha ku barakacay iyo kuwa qaxootiga ah ee ku nool dalkaasi xaalad amni oo daran ayaa xayireysa isu socodka gobolada waqooyiga bari ee dalka burkina faso in ku dhow nus milyan qof ayaa ka barakacay guryahooda si ay u helaan badqab teer iyo markii rabshado ay ka dhasheen weeraro ay geysteen maleeshia hubeysan afartii bilood ee u dambeysay oo keliya qiyaastii saddex boqol oo kun oo qof ayaa ku barakacay dalka tirada dadka barakacay waxa ay gaari kartaa lix boqol iyo konton kun dhammaadka sanadka dadka ka cararay guryahooda ayaa soo sheegaya in kooxaha hubeysan ay soo weeraraan tuulooyinkooda si ay xoog u askareeyaan raggooda iyaga oo dilaah ragga diidaah askaraynta maleeshiyadu waxay kale oo ay xadaan lo-da iyo waxyaalo kale oo muhiim ah dadka deegaanada dhibaatadu ay ka jirto ayaa wax walba ka tegay maadaama ay ka baqayaan weerarada noocaasi ah in badan oo ka mid ah dadkaasi oo raadinaya nabadgelyo ayaa tegay magaalada doori oo ku dhow xadka maali iyo nigeria halkaasi oo ay degan yihiin ilaa labaatan kun oo qof ugu dambeyntiina ururada maxalliga ah ee ku hoolan arrimaha bini-aadantinimada ayaa ka digaya xaalad cunto yaraan ah oo soo food saartay soddon iyo shan boqolkiiba dadka dalka haiti waa tiro lagu qiyaasay in ka badan saddex dhibic lix milyan oo qof oo u baahan cunto deg deg ah iyo gargaar nafaqo walaaca xaaladda cuntada ee jira waxaa xaqiijiyay ururka qaabilsan la socodka ammaanka cuntada ee kale ah i b c c n s a iyo wasaaradda beeraha ee dalka haiti qiimaha badeecooyinka oo kacaya hoos u dhac ku yimid lacagta gudaha waddanka abaarta socota siyaasadda oo aan xasilooneyn iyo xaalado amni xumo ayaa dhammaantood si weyn u yareeyay galaangalka cunnada ee qoysaska danyarta ah ururada warka ka soo saaray xaaladdan waxa ay sheegayaan haddii aan tallaabo deg deg ah la qaadin waxay xaaladda cuntada la xiriirta ay saameyn doontaa afar dhibic hal milyan oo qof inta ka horeysa bilaha maarso iyo juun ee sanadka soo socda intaasi waxaa inoogu eg warkeeni maanta cid uu sheego waxay dib ugu heli karaan bartaan internetka ku leenahay ee radio ergo dod o r g markana aan dib idinkugu celiyo qeybaha kale iyo idaacadda iyo cabdiraxmaan maxamed wuu mahadsan yahay cabdiwahaab maxamed ibraahim oo warkan inoo soo jeedinaya goordhow waxaynu guda gelaynaa qeybaha kala duwan ee barnaamijkeenna maanta
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
aan ku bilaabee shacabka gudaha soomaaliya ayaa si ballaaran ugu gurmaday dadkii ay fatahaaduhu saameeyeen gaar ahaan magaalada beledweyne saddexdii toddobaad ee ugu dambeeyey mid ka mid ah isugurmadkii bini'aadanimo ee ugu ballaarnaa ee ay bulshadu samayso ayaa ka dhacay deegaano kala duwan iyo magaalooyin ay ka mid yihiin garowe muqdisho kismaayo boosaaso gaalkacyo gurceel dhuusamareeb laascaanood qardho boorame iyo meelo kale ilaa laba milyan oo dollar ayaa lagu qiyaasayaa lacagta yabooha ah ee shacabka gudaha soomaaliya ay ku bixiyeen gurmadka beledweyne warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegayay yuusuf cabdishire maalmihii arbacada iyo khamiista ee ina dhaafay waxaa kumannaan qoys oo ka mid ah dadka ay fatahaaduhu barakiciyeen ee beledweyne loo qaybiyey labayo toban kun iyo toddoba boqol oo kiish oo raashin gurmada kuwaas oo shacabka boosaaso ay u direen beledweyne waa gurmad loo qorsheeyey ilaa toddoba kun oo qoys waxaana toddobaadkii hore deegaanada puntland ka qaaday koob iyo labaatan baabuur oo kuwa xamuulka sida uu sheegay sheekh fu-aad aflow oo ka mida guddiga gurmadka ee tegay beledweyne lacago ay bixiyeen bulshada boosaaso kuwa ay soo direen qurba joogta dhaqaale aan la cayimin oo maamulka puntland uu ku daray iyo boqol lixdan iyo afar kun oo dollar oo ahayd lacag kayda oo ka hartay gurmadka ay bulshada ugu yabooheen wax ka qabashada abaartii sima ee puntland ka dhacday laba kun toddobiyo toban ayaa lagu iibiyey gurmadka ay boosaaso u dirtay beledweyne oo hadda ku kacay afar boqol iyo labaatan kun oo dollar
annaga markaan tirnana boqolkiiba boqol ma dabooli karno laakiin waxaan rabnaa insha allahu tacaala gargaar aada u xoog badan oo runtii hore loo daweyna ka xoog badan reer beledweynena tusa walaalnimo xoog leh ayaan insha allahu tacaala u gudbin doona in ka badan laba boqol oo kun oo qof oo u badan caruur ayaa ka barakacay guryahoodii beledweyne dabayaaqadii oktoobar ilaa horaantii bisha nofembar wixii intaa ka dambeeyey waxay shacabka guduhu ugu yabooheen beledweyne gurmad u badan raashin biyo nadiifa hu marakaneecooyin iyo daawo xigashooyin aan ka helnay guddiyada bulshada iyo kuwa culummada ee hawsha gurmadka ka wada deegaano kala duwan ayaa qiyaastii lacagta gurmadka lagu sameeyey waxaa lagu qiyaasay ilaa laba milyan oo dollar oo ay shacabka ku bixiyeen ka jawaabidda dhibaatada bini'aadannimo ee beledweyne horraantii bisha nofembar oo ah xilligii ay xaaladda ugu darnayd oo qoysas badani ay bannaanka ku ahaayeen hooy iyo cunto la'aan waxaa beledweyne tegay gurmadkii bulsho ee ugu horreeyey oo ka yimid shacabka garowe kaas oo u badnaa cunto bisil iyo hu sida uu sheegay maxamed yuusuf tigey oo ka mid ahaa hoggaankii koox dhallinyara oo gurmadka isku dabariday islamarkaana saddexdii bishan gurmad u diray beledweyne sahayda la dirayo waa sahayda degdega qofka ugu nolyahay tusaale ahaan garowe waxaa laga diray cunto markii dadka loo tago horey laga siinayo oo ay sabaayadu ka mid ahayd waxaa ka mid ah timir waxaa ka mid ah buskud waxaa ka mid ah kalluun waxaa ka mid ah caanaboore waxaa ka mid ah biyo sifaysan qofku cunto hadduu uu meeluu biyo dab ku shito uusan haysan oo uu biyo dhex joogo bariis iyo baasto iyo la siiya waxba tarimayaan markiiba dad xataa awoodda dadka ama enerjigooda dadka markiiba wax soo celinaya ayaa la siinayay bulshada magaalooyinka gaalkacyo guriceel dhuusamareeb matabaan iyo cabudwaaq ayaa iyaguna ilaa toban baabuur oo nooca xamuulka sidaa u diray magaalada beledweyne maalmihii xigay fatahaadda webiyada jubba iyo shabeelle ayaa si daran u saamaysay beledweyne baardheere iyo bardaale oo iyaduna ay dadad ku rugmadeen laakiin xaaladda beledweyne ayaa shacabka gurmanaya soo jiidatay culimmada ganacsatada iyo dhallinyarada ayaa horboodayey dhammaan ololayaashii ururinta dhaqaalaha oo laga sameeyey masaajidada goobaha ganacsiga idaacadaha maxalligaah tiviyada jidadka iyo xaafadaha magaalooyinka lacagta la aruuriyey ayaa lagu iibinayey raashin iyo waxyaabaha kale ee loo baahan yahay si ay u tagaan halka dhibaatadu ka jirto haweenka ayaana kaalin weyn ka ciyaaray ololahan sida maryan xaaji cabaase oo hogaaminaysay ololaha laascaanood walaalahaygaa beledweyn markaan arkay sawirkii koowaad ee damiirkayga kiciya wuxuu ahaa sawirkii magaalada dhan biyuhu markay ahayd runtii sawirkaa damiirkaygu waan qaban kari waayey waan kacay kacdoon xoogan baan sameeyey runtii waanu ku guulaystay kacdoonkaanu kacay gurmadka meelaha qaarkood sida muqdisho iyo gaalkacyo waxa uu heliyey howlwadeennada caafimaadka oo caawinayey bukaanada dadka fatahaaddu saamaysay kuwaas oo ay ku dareen gurmadka cisbitaallo gaar loo maamulo shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ee magaalada muqdisho iyo bulshada magaaladaas ayaa gurmadka iyaguna ugu yaboohay lacagtii ugu badnayd oo ah hal milyan oo dollar sheekh cali wajiis oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ee hogaaminaya gurmadka ka socda muqdisho ayaa radio erge u sharaxay sida loo maamulay ilaa toddoba boqol iyo konton kun oo dollar oo ka mid ah lacagtaas oo mar horeba lagu caawiyey dadka fatahaadu heshay wuxuu sheegay in shan boqol oo ka mid a lacagtaasi ay ku caawiyeen toban kun oo qoys oo reer beledweyneah oo midkiiba ay ugu talagaleen konton dollar waxaa kaloo lagu bixiyey iyadana kun qoys oo bardaa la joogsana waxaa loo diray sidaasoo kale lacag degdeg ahaa oo loo diray oo konton kun gaaraysay jawharna hadda waxaa loo gacmiyey lama loo diyaariyey lacag sida rajeyna loo boqol ilaa loo laba boqol oo kun ka badnaan doonta ama gaaraysa sidoo kale beledweyne lacagta ka hadtay halka milyan ayaa xaaladaha ugu daran iyo tuulooyinkan weli wax gaarin iyo wixii lamid ahaa loo diyaariyey insha allahu inkastoo gurmad xoog leh oo lagu diirsaday ay shacabka gudaha waddanku ugu yabooheen beledweyne misna weli waxaa jira cabasho ay muujinayaan dadka barakacay oo sheegaya in aysan wax gurmada helin ururada maxalliga ah ee iyaguna qudhoodu ka qayb qaadanaya caawinaadda dadka fatahaadu barakicisay ayaa sheegaya in gurmadka shacabku uu u baahan yahay isku dabarid wanaagsan iyadoo waxyaabaha gobollada laga keenaya oo dhammina ay yihiin nooc gurmad oo isu wada eg taas oo aan daboolayn baahidii jirtay dhegaystayaal codod noo soo duubay ayaa qaba in meelaha qaarkood gurmadka la masuq maasuqay haddaba arrintaasi ma tahay mid jirta xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya ee gobolka hiiraan kabtain maxamed cabdulqaadir maxamed ayaa redio erge u xaqiijiyey in ciidamada dowladdu ay xireen islamarkaana baaris ku sameeyeen laba baabuur oo xamuul ah oo raashin gurmada ka keenay gobolka galgaduud kuwaas oo ay ciidamadu qabteen goor habeena iyagoo raashin ay sideen ku dejinaya bakhaaro gaar loo leeyahay oo ku yaala gudaha beledweyne gurmadkan tirada badan ee ku qulqulaya beledweyne waxaa inta badan lagu hagaajinayaa guddi ay ku jiraan ganacsato waaweyn oo gobolka hiiraana iyo ururo dhalinyaro oo abaabulan kuwaas oo ay kor joogteynayaan maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne sida uu inoo sheegay guddoomiyaha beledweyne cismaan dhicisow dhuubow haddaba mudane xaaji cismaan dhagaxow haaruun guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha ee gobolka hiiraan ee u xil saaran qaybinta ayaan weydiinay waxa ay kaga jawaabayaan eedaha meelaha qaar ka jira ee gurmadka la masuq maasuqay marka qofku waxaa dhici karta inuu sidbursi uu meel kale u eegay u leehay qof baa wax la siiyey ama uu khalad fahamsan yahay ama asagu uusan wax helin laakiin waxaa la doonayaa inuu isku qanciyo hadduusan maanta wax helin maanta walaalkiisoo baahanaa wax helay hadduusan maanta helinna berrito ayuu heli doonaa haddii uusan helinna ilaahay baan u qorin laakiin annagu waan dabagalan ku samaynaa qofkan ma loo dhiiba boonoyn ma loo dhiiba xagguu geeyey yaa cabanaaya waxaan isku daynaa wixii cabashaa inaan xallinno laakiin ma iska dhiib maaha guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha ee gobolka hiiraan wuxuu intaa ku daray in ilaa soddon kun oo qoys oo ka mid a dadka barakacay ay gaarsiiyeen gurmadkii loogu talagalay isagoo sheegay in dadka qaarkood la siiyey lacaga caddaana dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa rumaysan in culaysyo badan oo jiri lahaa ay dabooleen gurmadyada ay shacabku ka sameeyeen gudaha waddanka ee ku aadan beledweyne iyo meelaha kale ee fatahaaduhu ay ka dhaceen dowladda qudheedu qayb weyn ayay ka lahayd gurmadka waxaana jiray diyaarado lagu daabulaya raashin iyo waxyaabo kale oo ay dadku u baahan yihiin oo la geeyo beledweyne bardaale iyo baardheere sidaa waxaa redio erge u sheegay cabdiweli abuukar axmed oo ah agaasimaha waaxda gargaarka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda soomaaliya yuusuf cabdishire redio ergo garowe dhegaystayaal weli waxaad naga maqlaysaan redio ergo codadka ay dhegaystayaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan ayaana qayb ka ah barnaamijkeenna maanta haddaba haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinnada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiinna aad doonaysaan inaad ka warbixisaan waxaad talooyinkiinna iyo su-aalihiinna noogu reebi kartaan lambarka gaaban ee laba kun labayo toban oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaasha nooga soo wici karaan dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan redio wergo iminkana wararka saadaasha
saadaasha roobka ee toddobaadka soo socda ayaa sheegaysa inay roobabku ka sii di'i doonaan meelo badan oo soomaaliya ah iyo dhulka sare ee etoobiya taas oo wax kusii biirin doonta carrada waawal boqoyaneyd waxaa jirta halis meel dhexaad ah oo ah inay labada webi fatahaado sameeyaan meelaha qaar heerarka webigu waxay ka sarreeyaan sida caadiga ah daadad ka dhasha roobka ayaa laga cabsanayaa inay ka dhici doonaan meelo ka tirsan gobollada awdal waqooyi galbeed bakool baay iyo dhulka xeebaha leh ee galgaduud iyo mudug dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay roobab yar iyo kuwo meel dhexaad ah ayaa ka da-ay meelo badan oo soomaaliya ah roobka oo bishiisii labaad da-aya wuxuu biyo dhigay meelo badan daaqa iyo helista biyaha ayuuna wax weyn ku kordhiyey meelaha qaar waxaa laga dareemayaa xoolaha inay naaxeen oo dhogortooda iyo caanahooda ay waxweyn ku kordheen dhinaca kale roobab ku filan kama di'in gobollada nugaal bari iyo mudug qallayl iyo kulayl ayay saadaashu sheegaysaa inay kasii jiri doonaan toddobaadka soo socda meelahaasi taasoo abuuraysa cabsi la xiriirta biyayari iyo daaqla-aan saadaashan waxaan kasoo xiganay xafiiska maaraynta dhulka iyo biyaha soomaaliya ee iswaali magaciisa loo soo gaabiyo ee hoostaga hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw
dhegaystayaal waxaa qayb ka ah idaacaddeenna qiimaha xoolaha iyo isbeddelladii ka jiray sayladihii ay naga soo gaareen aan ku bilaabay xeryaha qaxoontiga dhadhaab ee dalka kenya qiimaha geela ayaa si weyn kor ugu kacay geela qaliinka ah heerka koowaad ayaa waxaa la kala siistay toddobaadkan kun dollar oo ah qiimo aad u sarreeya awrta yaryar ee hilibka ahina waxa ay marayaan lix boqol oo dollar kaas oo ah isaga laftarkiisu qiimo si weyn kor ugu kacay toddobaadkan geela dhaqaalka ah sayladaha xeryaha qaxoontiga dhadhaab gaar ahaan qaalmaha rimayga ahi waxa ay ka joogaan toddobaadkan sagaal boqol oo dollar isbeddelkan korukaca qiimaha geela waxay dulaalintu ku sheegeen in xoolihii sayladda imanayey ay yaraadeen roobab xoog leh oo gobolka ka da'ay ayaana hakiyey isu socodka dhinaca magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa kordhay xoolaha ay reer guraagu sayladaha keenayaan toddobaadkan geela dhoofka ah heerkiisa koowaad ayaana la kala siistay toddoba boqol iyo konton dollar geela qallinka ah heerka koowaad isaguna waxa uu sayladaha magaaladaasi ka joogaa siddeed boqol oo dollar dhaqaalka heerkiisa koowaadna waa kun iyo boqol dollar adhiga dhoofka ah heerkiisa koowaad waxaa toddobaadkan gaalkacyo lagu kala iibsaday toddobaatan iyo shan dollar adhiga qallinka ahna waxaa la kala siistay toddobaatan dollar dhinaca magaalada burco ee adhiga daabaxa ah waxaa heerkiisa koowaad lagula kala wareegay lix boqol iyo konton kun oo shilinka somalilan ah sayladaha magaalada burco waxaa toddobaadkan ku yaraa xoolaha dhoofka ahminka dibadda loo dhoofiyo geela ayaa sidoo kale ku yaraa sayladaha burco waxaana toddobaadkan ee dulaalintu ay sheegeen in qiimihiisu uu kor u kacay heerka koowaadna waxaa la kala siistay siddeed boqol iyo konton dollar dhinaca magaalada garowe adhiga qaliinka heerka koowaad waxa uu ka joogaa laba milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah adhiga yaryar ee jaqiiqa heerkiisa koowaadna waxaa toddobaadkan lagu kala iibsaday soddon iyo shan dollar ugu dambayntiina magaalada cadaado ee geela dhoofka heerkiisa koowaad waxaa la kala siistay toddoba boqol oo dollar halka geela dhaqaalka ahina uu yahay kun iyo laba boqol oo dollar qiimahan ayaa ah kii toddobaadyadii ugu dambeeyey lagu kala iibsanayay geela wax badanina iskama aysan bedelin sida ay dulaalintu sheegayaan adhiga dhoofka heerkiisa koowaad ayaa cadaado ka jooga toddobaatan dollar adhiga qalliinka heerkiisa koowaadna waa konton dollar halka orgida yaryar ee jaqiiqa ahi ay yihiin afartan dollar wararkii qiimaha xoolaha iyo sayladihii ay naga soo gaareenna intaasi ayaynu ku ekeynaynaa
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
weli reediyo ergo ayaad dhegaysayaan la socotaan iminkana jawhar xaaladda caafimaadka maxaabiista ku jira ee halka keliya ee dadka lagu xiro oo ah ee saldhigga degmada jawhar oo xilliyada qaarkoodna loo isticmaalo xabsi muddo badan lagu hayo maxaabiista la xukumo ayaa laga dayrinayaa sida aad warkeenna ku maqasheen waxaa toddobaadkan xaalad caafimaad loo fasaxay toban ka mid a afartan maxbuus oo xilligan ku jiray saldhigga iyo xabsiga isku jira ee jawhar maxaabiistaasi waxaa helay xanuunada maqaarka oo ka dhashay nadaafad darri xilli ay masquluhuna buuxsameen oo ay butaacayaan sida uu reediyo wargo u sheegay xeeralaalyaha guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle cabdulaahi maxamuud gacal docda kale waxaa lagu soo warramayaa in saldhigga ay ka jirto dhibaato dhinaca helidda cuntada iyo jiifka oo liita xeeryaalyuhu waxa uu u warramay waryaheenna maryama sheekh cabdi waxaa jira xeeryaalyo guud ee qaranka ayaa soo diray ku-xigeenadiisa si ay kormeer ugu soo sameeyaan dowlad goboleedka hirshabeelle habka cadaaladda shacabku sida ay u helaan cadaaladda oo ugu fudud iyo meelaha maxaabiista lagu haayo kow iyo labaatankii iyo labaiyo labaatankii iyo kormeerkan halkan ku yimideen saldhigga booliiska ayay ka bilaabeen hadday ka bilaabeen maxaabiistii la arkay iyo gogoshooda iyo caafimaadkooda waxay noqotay in caafimaadkoodana la saxo cunnadoodana la saxo nadaafadda meeshay ku xiran yihiinna la hagaajiyo caafimaadka marka waxaan tagnay isbitaalka guud ee gobolka agaasimaha isbitaalka iyo dhakhaatiirta waxay naga ballan qaadeen ay u soo baxeen inay meesha maxaabiistu ku xiran tahay ay ku sameeyaan jakin caafimaad waxay u sameeyeen baaritaan caafimaad ciddii dawo u baahneedna waa u qoreen ciddii baaris kale in lagu sameeyo aheedna sabdiga oo bishu saddex iyo labaatan ka tahay ayaan ku ballannay inay baarista halkaa laga wado caafimaad ahaan ee gogosha oo ku yareed saldhigga na gabdhaha ururka haweenka ayaa naga caawiyey oo darmo iyo gogol oo lagu seexdo iyo xagga nadaafaddana qayb weyn ka qaatay waxaad sheegtay ood ka dhawaajisay in dad badan ay ku xirnaayeen xabsiga intee ku xirneed xabsiyada aad sheegtay saldhigga qolalka aad sheegtay intee maxaabiistoo ku xirneed inteese la sii daayay waxaa jira horta maxaabiist badanaa xiran maxaabiistu way kala duwaneed qaar waxay ahayn qaar xukuman qaarna waxay ahayn qaar garsuga oon weli xukun maxkamadeed ku dhicin qaarna waxay ahayn ciidan dishibiliin ahaan loogu xiray oo goobahoodii shaqada gafaf ku sameeyey waa la kala shaandheeyey wixii aan dembi cad oo rasmiya aan loo haysan toban qofooday naqdeen saldhigga waa laga sii daaya xorriyadoodiyaa loo celiyey inta xukunnayna in deg deg maxkamad loo saaro oo hadday dembi leeyihinna lagu ciqaabo haddaysan dembi lahaynna laga sii daayo ayaa la go'aamiyey oo la isku afgartay guud ahaan dadka meerta ku xiran afartameeyey ay ahaayeen dumar iyo rag bay isugu jireen laakiin iskuma dhexirayn waxaa la diiyey lix haweene iyo afar raga xorriyaddooda loo celiyey dumarka waxaa ka haray laba keliya oo ayaguna dacwado oo dhammaaday oo xukun maxkamadeed laga gaaray u xiraay wixii kaleetoodoo dishibiliin u xiranna maxbuus caadiya ma ahane goobta shaqada sharci darre ay ka sameeyeen ay canaan ahaanay u xiraayeenoo sidoodaa loo dhaafay wixii kaloo garsugo ahayna waxaa lagu ballamay in asbuucu gudahood dadkaasoo hadday dembi leeyihiinna la xukumo haddaysan dembi lahaynna la sii daayo oy maxkamad maraan dhibaatada jirta marka waxaa waaya qololkiyoo yar laba ah laba saddex qoloo xabsina isu ah saldhigna ah xabsi la-aana marka ka jirta xarunta
waxaad sheegtay xeer ilaaliye in markii meesha la tagay guddoomiyihii gobolka laftirkiisa uu ballan qaaday raashiinka maadaama dadku aysan haysan sidaa u sheegtay raashiinku ay ku xumaayeen gogosha ay ku xun tahay nadaafad daradii musqulahoo kale inay dhibaato ka jirtay sida boosaneerkoo kale waqti cayiman ma idiin sheegay guddoomiyaha oo wax ka qaban doono saldhigga ama dayactir ha noqoto ama dhismo ha noqoto afar iyo labaatan saaca gudahood inuu nadaafadda saldhigga boosaneerooyinka iyo gudaha wixii ka hadlaysan inuu isagu dayactir xoogle ku sameeyo wuxuu ballan qaaday raashin joogtaa uuna ku kormeerana inuu saldhigga maxaabiista ku xiran uu bixinayo runtiina waana waajib gudasho sharciya ou asaguna uu ballan qaaday aanna ka sugi doono ku noqon doono inay fushay iyo in kale sharciyan runtiina nadaafaddana haweenkaasaa ballan qaada dirmaha keenay in joogto asbuuciba maalin ay nadaafadda sameeyaan waxaan ku ballanaa dhakhtarka inuu asbuuciba maalin dhakhaatiirtu ay timaado saldhigga wixi jiran oo daawo deg dega oo wixii isbitaal iyo baaris u baahana isbitaalka la geeyo wixii kaloo daawo loo samay karana meesha loogu sameeyo ayagana aadan ugu mahad celinaynaa xeer ilaaliye sidaan wada ognahay in badan ayaa saldhiggan lagu xirnaa dhibaatooyinka ay jireen xeer ilaaliyaasha ku-xigeenada xeer ilaaliyaasha qaranka markay ay yimaadeen in ballanqaad aad samaysaan maxaa ku soo beegay bismillahi alxamdu lilaahi horta imaashada xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku waa xafiiska qaranka soomaaliyeed u qaabilsan ilaalinta shuruucda dalka annaguna waxaan u qaabilsannahay ilaalinta shuruucda dowlad goboleedka hirshabeelle wadanka dhammu wuxuu ku leeyahay in la ilaaliyo xuquuqda dadka iyo sharciga sarrayntiisa sidaasuu asigu wafdiga u soo diray hadduu wafdiga u soo dirayna kormeer ahaan ayaan isla tagnay wixii wax badan oo wanaagana way ka jireen wixii ka dhinayna saldhigga booliiska waana laysla saxay xag caafimaad xag raashin xag gogol xagga dhismaha oo la waasiciyana waxaan ka sugaynaa dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda federaalka ah waxaana rajeynaynaa sida sanadka cusub wuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xeerlaaliyaha guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle cabdulaahi maxamuud gacalo oo u warramayay waryaheenna maryamo sheekh cabdi
waxaad ka dhegaysan kartaa reediyow ergo magaalada baydhabo reediyow warsan iyo reediyow baydhabo
dhegaystayaal sida aan horeyba idinku sheegay inta uu barnaamijkeennu socdo waxaa qayb kaa oo aad maqli doontaan codadka ay dhegaystayaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan aan soo qabtee dhegaystaha ugu horreeya waxa uu cod nooga soo duubay magaalada gaalkacyo waxa uu ka mid yahay dadka ka soo cararay colaado ka dhacay dhinaca koonfureed ee waddanka wuxuu sheegayaa inuu saameeyey sicir barar islamarkaasna ay isu dheelitiri la'yihiin dadka xoogsatada ahi lacagta ay ka helaan shaqooyinka xoogsiga ah iyo qiimaha maciishadda walaal magacaygu waa axmed cabdiraxiin cusmaan oo jooga magaalada gaalkacyo duleedkeeda waxaynu nahay walaal raadiyow ergo inaan halkan aan aga sheegno dadkii ka soo barkacay dagaalada ka soca ka socda koonfurta dalka soomaaliya waagii labadii kun iyo lix iyo tobankii marka walaal markaynu soo galnay magaalada gaalkacyo shaqooyin yareer baan isku haysanay marka beryahan dambe magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan carada puntland waxaad dareemaysaa in uu sicir barar xawli ah uu ka jiro halka dollar waxaa lagu sarifaa soddon iyo sideed kun oo soomaaliya markaad soo shaqey sidoo kale laba boqol oo kun waa waxaan dhameyn afar dollar i bar meelahaas wax la eg wey marka guryihii kiridii oo khaaliya biyihii korontii oo khaaliya waxyaabo badan ayaa iska jira marka raadiyo ergo dadkaasa barkacyaasha ee kaamka duleedka magaalada gaalkacyo ku nool fadlan sii gaarsiiya hay-adaha wax daneeya ee arrimaha bini-aadanimada raadiyo ergo waa mahadsantihiin
dhegaystayaal weli waxaad la socotaan rediyo ergo waxaad inaga maqlaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada baraha bulshada iyo websayte-ka beeralayda tuulada gargaara ee degmada lughaya ee gobolka awdal ayaa siddeed bilood kadib bisha tan waxa ay bilaabeen waxbeerashada markii heshiis laga gaaray khilaaf dhinaca dhulka ah oo u dhexeeyey beeralaydaas iyo dad xoolo dhaqato ah oo ku wada noolaa deegaankaas haddaba dadka beeralayda ah ee halkaasi ku nool ayaa waxa ay ahaayeen dad markii horeba ay duufaantii sagar xoolaha dhaafisay warbixintan waxaa boorame inooga soo diray oo arrimahaasi ku eegaya waryaheenna axmed beeralayda keliya ee tuulada gargaaree degmada lughay ee gobolka awdal ayaa markii hore ahaa xoolodhaqato ay xoolihii dhaafisay duufaantii sagar ee sannadii hore ku dhifatay gobolka awdal waxaa horaantii bisha noofembar ay dib u bilaabeen waxbeerashada markii xal buuxa laga gaaray khilaaf u dhexeeyey beeralayda iyo dad xoolodhaqato ah oo ku muransanaa dhulkan oo markii hore ay xoolodaaqeen ahaa beeraha deegaankan oo ku tiirsan biyaha roobka ceelal yaryar oo gacani qoday ah lix aag oo ay midiiba leeyihiin iskaashato ka kooban toddoba ilaa toban qof oo ka mid ah dadkii xooluhu ay dhaafeen ayaa waxa qaarkood waxay reediyo ergo ay u sheegeen in laga wareejiyey ilaa shan boqol oo mitir oo ahaa dhul u diyaarsanaa waxbeerashadooda oo ay juhdi badan geliyeen sida ay sheegayso aamine yuusuf oo ka mid ah dadka beeraleyda dadka maxay haydeen meesha waxba ka jirin maxay haydeen nagu duqabsanaya yaa yaa na haysata aad iyo aad uga xunnahay oo meeshii annagu aan qodnay ilaa duufaankii ayaan ka shaqaynaynay meeshii bay nala qaybtameen oo la niri ubaxayaa uu farakacay ubaxayaa aad u fiican yahay guddi ay u saartay xukuumadda somalilan ayaa khilaafkan muddo siddeed bilood ah taagnaa ku dhammeeyey in dhulka oo ilaa laba kiilomitir ah toddoba boqol oo mitir oo ka mid ah loo daayo xoolodhaqatada sida uu reediyo ergo u sheegay guddoomiyaha degmada lughaya cabdilaahi cali awnuur
degaan ka timid dadkii dhegaysatay iyo cabashada sidii ahayd ayaa aragta dadkii la isku hayay waxay kasoo saartay go-aan go-aankaas oo labada ka turjumaya in dadku ay si wada noolaan lahaayeen labadan ishay dadka deegaanka wadaa runtii go-aankii dhinac walbana si fiican buu u qaatay waana la fuliyey oo cid walba waxeeda xukumayda la fulinay inkastoo go'aanka la fuliyey sida uu guddoomiyuhu sheegay misena iskaashatooyinka beeruhu waxay sheegeen in go'aankaasi guddidu ay ku waayeen ilaa shan boqol oo ka mid ahayd dhulbeereedkan khilaafkan ayaa seejiyey beeralayda inaysan dhulka wax dalagyo ah gelin xilli roobaadyadii guga iyo horaantii dayrta roobab badani ay da'ayeen balse sahre daahir bilaal oo ah hooyo shan carruur ah haysata oo duufaantii sagar ay dhaafisay laba boqol oo neef oo adhi ah ayaa iminka ka mid ah dadkii markii dambe dib u bilaabay beerista yaanyada xabxabka digirta gallayda ay khilaafka ka hor beeran jirtay kuwaas oo waxa ka soo baxa ay ku kabi jirtay qoyskeeda waxa weye jiri anaga dee danoo ma aha horta dadkaygii meelaha iska beeranaya marka ay tahay waxa weye qofku isagoon cidda wax yeelayn oo waxa weeyaan noloshiisa sidii uu uu wuxuu ugu soo saari lahaa uu sanankeeda hayaa cid kalena si khadan soo abaarto horta dhibkiisa leedahay dadkuna waxa weeyaan boqolkiiba sideetan ma haystaan dhaqaale ama mataqaanaa taageero fiicana dadku waa dad iska dayara waa dad iska liita waa dad xoolihina sidaa uga dhamaadeen horta rafaadku iyaga aad buu ugu culus yahay marka la idhaahdo meeshii ay daneeyeen ka guuro meel kale uga guura sida sahro oo kale aamine yuusuf ayaa rediyo irgo u sheegtay in nolosha qoyskeeda ay beeruhu si weyn wax uga beddeleen markii ay xoolaha dhaafeen balse khilaafkan ayaa ugu biiray caqabado dhowr ah oo awal ay ku tiirsanaayeen xili ay iskaashatada ay ka tirsan tahay la daalaadhacayaan dhibaatooyin ka haystay helidda dhinaca agabka wax lagu qoto iyo matoorada yaryar ee biyaha uga soo saari lahaa oo aysan aad bay tiirinaydakale igu daynaa saraac wixii doonaha noqoto khudrad baan aan ka goosto derigaan ku rito maxay hayday aad bay xoolaha ka qandeen maxay xoolaha wadeen haddana way aad bay ii tiirinayd haddii da aan helo waa dakligeedii iyo amba mashiinadeeda amba shidaalku meel lagaga laysoo caawiyo sahra cariish yar ayaa uga dhisan meel ku dhow beeraha oo ay degan yihiin in ka badan afar boqol oo ah dadkii ay xooluhu dhaafeen inkastoo xoolo dhaqatadu ay horay beeralaydan ay noqdeen dad tamar yar dhaqaale ahaan misena sahra oo dhib badan ka martay in ay la qabsato shaqada beeraha ayaa waxay markii dambe gaartay in marka beerteeda si wanaagsan ay uga soo go'do bishiiba ay ka heli jirtay lacag dhan kun iyo laba boqol oo doolar lacagtaasi oo ay qoyskeeda sruuf uga dhigto dahra iyo iskaashatada ayaa iminka qorshaynaya inay abuuraan dhirta geedka miroodka ah oo ah kuwa leh mustaqbal fog iyo faa'iidooyin dhaqaale sida ay rediyo ergow sheegtay waxa tayada leh ee dadka anfaca waa geedweynta xataa markii aan bilaabay iyo iyagaan ka niyad fiicanahay oo beertayda ka qurux badan tahay baan rajaynaya insha allah kuwaas dadka yar arkay ee inta kale waraalaana xataa waan ku burinaya waxaan leeyahay saa aniguba u beeraya u beera geedweyntaasa niyeystay dalagyada beeraha ka soo go'a ayaa inta badan loo iibgeeyaa degmada lughaya oo tuulada u jirta gargaara afar iyo konton kilomitir iyo degmooyinka kale iyo degmooyinka kale een sidaasi uga sii fogayn ay ka mid yihiin degmada boorama magaalada gabiley axmed irya ciltire idaacadda reeliyo ergo magaalada boorama
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
mar kale haddii aan eegno codadka ay dhegeystayaashu meelo kala duwan inooga soo duubeen oo idaacaddeenna qayb ka ah tuulada dalsan ee degmada cabudwaaq dhegayste gabar ah ayaa cod inooga soo duubtay waxa ay ka mid tahay ee dadka reer guuraaga ah ayax ayaa deegaankeeda ku habsaday ee dhowaan waxaana uu uga tegey koronkorro halkaasi dhibaato ka wada sida ay hadda sheegtay waxay ka sheekaynaysaa sida uu ayaxu u saameeyey dhulkii uu helay roobku dayrtu ee ay doonayeen inay ku najaxaan asalaamu calaykum gaadiyo ergo waan idin salaamayaa magacaygu waa zaynab maxamuud waxaan joogaa tuulo la yidhaahdo dalsan oo hoos tagta magaalada caaduwaaq waxaan nahay dad reer guuraa ah roobka dayrta ilaahay wuuna siiyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin markii hore ayax baa nagu degay ayaxii baa wuxuu nooga tagay koronkoro koronkortiiba adduunkii iyo caradii iyo naqii iyo raxmaadkii hallaysay si aan u galo ma naqaano haddana waxaan ka saddex geedi baan ka guuray meeshaan guu meeshaan degaba bar allaale bartaan degaba waa iga qaadaysaa waxaan doonayaa raadiyo ergo iyo dadweynaha iyo maxaan ku dhahay dadka tacliinta leh bal si loo galo abaar baan ka baqaynaaye si loo galo iyo wax lagu caawiyo bal in laysku dayo baan baan rajaynayaa waa idin salaamayaa raadiyo ergo dhegeysto kale oo ayaxa ka cabanaya ayaa isna cod waxa uu nooga soo duubay tuulada xagal ee degmada berbere ee gobolka waqooyi galbeed waxa uu ka hadlayaa dhibaato uu ayuxu ku hayo deegaankaasi magacaygu waa farxaan maxamuud cabdille waan idin salaamay reeriyo werigo waxaan ka soo hadlayaa magaalada berbera gobolka saaxil degmada gaar ahaan degmada xagal waxaanu ka cabanaynaa baalka la yidhaahdo ayaxa oo qabsaday magaalada xagal degmada ee hoos tagta magaalada berbera baalka ayaxa farxun buu nagu hayaa xoolihii markii naxariistii roobkii ilaahay keenay ayaxa ayaa farxun nagu haya wax allaale wax naga caawiyey oo haddaa laymaayo wax ka qabanaya waalkaa dhulkii iyo xoolihii da waxyeelayna ma hayno waxaanu ka codsanaynaa raadiyo wirgo inay naga gaadhsiiso caalamka wixii wax ka qaban karaa ee naga caawin karaa ayaxa baalkaa xoolihii markii ilaahay naxariistii u shubay haddii alla idmaayo dee dhulkii ku haya xaalufinta ku haya amase xoolihii ilaahay naxariistii ugu shubay ka laacay wixii wax ka qaban kara caalamkaad gobolada somaliland dowladda somaliland caalimka wixii kale naga soo naga soo gaari kara baalka waa mahadsantii raadi wirgi
gabdho waxaad tihiin xubno muhiim u ah howlaha qoyska iyo bulshada waxaad tihiin xog ogaal iyo waayo arag mudan in laga qaybgeliyo talada iyo go'aammada waxaad u taagan tihiin gudashada waajibaadka waalidnimo mid hoggaan bulsho dadaallada waxbarashada ganacsiga arrimaha caafimaadka xoolo dhaqashada beerafalashada kalluumaysiga iyo howlo kale oo badan ma jirto cid kugu mateli karta ka warbixinta xaaladda deegaankaaga qoyskaaga iyo noloshaada waa inoo muhiim ka qaybgalkaaga barnaamijyada raadiyo ergo fadlan nala soo wadaag howl maalmeedkaaga guulahaaga caqabadaha ku haysta xalka aad ka fikirayso iyo fursadaha kuu muuqda noogu soo duub nambarka gaaban ee labo eber hal labo oo aad si lacag la'aan ah inooga soo wici karto haddii aad joogto soomaaliya mahadsanid
dhegaystayaal weli waxaad la socotaan redio ergo idinkoo naga maqlaya mawjadaha gaaggaaban efemyada baraha bulshada iyo websayte-ka iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka arrimaha xoolaha ee dhaqasho iyo maxamed xasan
kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenii dhaqasho toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa xilliyadan barwaaqada ah cudurrada kale ee inta badan ku kaca xoolaha waxaa ka mid a cudurrada ay qaniinku keenaan shilinta gafanaha iyo cayayaanka kale sidoo kale waxaad maqli doontaan qayb ka mida dadka xoolodhaqatada ah ee iyaguna barnaamijka ka soo qayb qaatay xilliyadan barwaaqada ah cudurrada inta badan ku kaca xoolaha waxaa ka mid a cudurrada ay qaniinku keenaan haddaba waa kan doctor cabdideeq maxamed yuusuf oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah oo ka tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw xafiiskeeda soomaaliya oo ku sugan magaalada hargeysa khadka telefoonka ayaanan kula xiriiray shilintu markay barwaaqada tan way koronaa oo way badataa marka markay shilintu badato had iyo jeer waxaa jira xanuuno ay shilintu gudbiso xanuunada inagu soomaali ahaan markaad eegto shilinta xanuunada ay keento had iyo jeer wax calaamadaha ayaynu maaragtay ayaynu la xiriirinaa waxaa laga yaaba inu dadku yidhaha neefkayga waxa iga kaadi dhiig oo kale oo afka qalaad oo kale lagu yidhaha babesiosis ama waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo wadnahay biyo ka galaan xanuunka wadnaha biyaha maxaan ku dhaha ka geliya ayaa ku dhacay oo isaguna xanuun kale oo shinidu keento shilintu ay keento ah oo la yidhaahdo hard water marka iyo inaad aragto lo-doo kale oo saala saalaynaysa hadiyo jeer lo-da markaad eegto markay saxaroonayso saxaradoodu ma aha saalo sida ariga oo kale ee bahal yaro ballaaran bay dhigaan xaro ballaaran oo maxaan ku dhaha jilicsan bay dhigaan laakiin waxaa laga yaabaa inaad aragto neefkaagii looda ahaayo saala saaleynayo iyadana maxaan ku idhahdaa xanuunada shilintu keento qayb kamid a ayaa anablasmosiska oo kale xanuunka la yidhaahdo ayaa keena waxaa kaloo inaad aragtaa laga yaabaa xiliyadaas bulshadeenu soomaalida kugu yidhahda markay shilinta xanuunada shilinta keento ka hadlayaan wuu muqlaysan yahay ama neefku wuu waashay oo kale oo neefkiisaa u wareegayo marka calaamadahaas oo dhan xanuunada inagoo calaamadahayn inta badan maaragtay sheegnaa laakiin waa xanuunada ay shilintu keento intaasiba marka waktiyadan waxaa laga yaabaa bulshadeena inay shilintu aada u badato oo neefka markaad sidaa u eegto qadarka shinida ah shilinta ah ee saaran inuu aada u badan yahay isla markaana waktiyadan ay badato calaamadaha aan soo sheegay ee ah muqlada oo ah neefku inuu wareegeysto ama qaab calaamado waali la xidhiida oo uu maaragtay ama calaamado la xidhiida maskaxda uu maaragtay ku tuso ama waad aragtay neefkaagii oo maxaan ku dhagay kaadii casaan ah ay ka imanayso iyaduna way dhacdaa ama waa neefkaagii oo intuu deg deg u dhinto dabeetana markaad dasho tiraahdo eeg aad aragto kiishka wadnaha had iyo jeer ka sarreeya oo ay biyo ka buuxaan intaaba markaad aragto waxaa laga yaaba way dhammaantood waxay la xidhiidaan xanuunada ay shilintu keento haddaba dhegeystayaasheena ama bulshada soomaalida xoola dhaqatada xanu ku iyagana wacyigelineynaa waktiyadan shilintu way badataa waa gart mar hadday shilintu badatana xanuunka shilintu xanuunada ay keentaa weliba iyagu way ka duwan yihiin kuwii caalka oo dilaa weeyaan oo aada iyo aad inay xoolaha dilaan ayaa dhici karta marka waxaynu kula dardaarmaynaa waktigan inay iyagana foojignaan u lahaadaan inay waxya inay shilinta la dagaalamaan shilinta hadiyo jeer waxaa lagula dagaalamaa in neefkii la mariyo maxaan ku dhahday tusaale ahaan in la siiyo dawadan la yidhaha evermactinta oo laga daadiyo amaba in la dhibeeyo waa gar maxay samayn karaan dadku oo xoolaha marka ku samayn karaan
siyaabo kala duwan bay soomaalidu u dhibaysaa dawooyin kala duwan baa suuqa yaala qaar baa jira maxaan ku dhahay liidka sare ee la xidhiidho lafdhabarta oo keliya lagaga shubo dawo yaroo saa loogu shubo dhibic dhibicaa jirta waxaa kaloo jira dadka qaarkood waxay leeyihiin hog intay u qodaan biyana ku shubaan dabadeetana dhigtiina ku shubaan oo dabadeetana xoolaha halkaasay dhex mariyaan markaas si kastoo deegaankaaga aada maaragtay aad u isticmaashaba waxaanu xoola dhaqatada kula talinayna waktigan maxaan ku dhahdaayay lagu jiro roobabka ama xiliyadan barwaaqadu hadiyo jeer ay jirto inay xoolahooda ka ilaaliyaan shilinta waayo shilintu waxay gudbaysaa xanuuno badan oo xoolahooda maxaan ku dhahdaayay dhibaato weyn uhorsoodi uhorseedi kara sidoo kale waxay yareeyaan sidii aan xanuunada kale ku aragnay caana soo saarka way yareeyaan iyagu dhimashaabay keenaan oo xooluhu inay dhintaan ayay keenaan marka waxaynu aada iyo aada maaragtay ugu dardaaraynaa xoola dhaqatada kow inay ka hortagaan shilinta oo ay maxaan ku dhaha dhibeeyaan iyo inay la tashadaan adeegayaasha caafimaadka xoolaha si loogu daweeyo hadiiba uu xanuunkaasi ku yimaado xoolahooda had iyo jeer xanuunkaas waxyaaba qaabab kala duwan ayaa lagu daweeyaa ama dawooyin kala duwan ayaa ayaa lagu daweeyaa marka inay la tashadaan ayaan jeclaan lahaa maxaan ku dhahday adeegayaashooda caafimaadka deegaanka dawooyinka ugu soomaalida aadka ugu faraha badan ay ku daweyso waxaa kamid a dawada la yidhahdo oxycyclin laakiin dawooyin kale oo aada iyo aada u muhiima baa jira sida anablasmada oo kale dawo aada la siiyo waxaa kamid a marka la garto in xanuunka ayaa uu yahay noocaa kamid a shilinta waxaa jira emizol dawa la yidhaahdo oo kale oo la siin karo ama emidacap ama ayana waa la yidhahdaa sidoo kale waxaa kaloo muhiima in la siiyo neefka maxaan kula dawooyinka vitaminka had iyo jeer dawada vitaminka ama furuqa ahaaba ama xanada ahaade in loogu daro mar walba way wanaagsantahi waayo waxay sare u qaataa enzymeska iyo dheecaanada jidhka maaragtay inay shaqeeyaan iyadana ay sare u qaataa marka sidoo kale in lala dagaalamo shilinta shilinta oo maxaan ku dhaday hadba dawooyinka available-ka loo isticmaalo kula talinna kaasi wuxuu ahaa cabdideeq maxamed yuusuf oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw xafiiskeeda soomaaliya oo khadka telefoonka iigu warramayey iminkana waa qaybtii xoolodhaqatada barnaamijka ka soo qayb qaatay ee noo duubay fariimahooda codka ah assalaamu calaykum raadiyow ergo waxaan joogaa magaalada dhulkamareeb waxaa xoolihii nooga dhacay xaluun la yidhaahdo raafqarar raafgamad waxaan rabaa inay nooga soo jawaabto adeecadda codka bila'aatinimada asalaamu calaykum raadiyo ergo waa idin salaamay waa shacayb oo jooga magaalada dhushamareeb meel ka xigta dhanka qoraxsimeed waxaan ka cabanaynaa qofka samabka la yiraahdo oo ayihii laayay marka wuxuu ari badan ayuu aada laayay marka sambabkuna wuxuu ahaa jiray mid laga daaweeyo arigu u haysto laakiinse hadeertan daawo ma leh waa daawadii lagu xiran ma yeelayo oo daawad uma tarayso dabadeedna markii aan daawooyinkii ku bixinay waxaa intay wadnaaf hufeen yuu bilaabayaa qufac sidoo kale hore buu ka dhimanaya marka raadi ergo waxaan u sheegayaa dhakhaatiirta xoolaha inay jawaab fiican naga siiyaan sidaan u tacaali hawaanka qaba weyn anagu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamay raadiyo ergo waa xasan maxamed dhaqane oo ka soo hadlahaya degol deegaamka soomaalida etoobiya waxaanu ka codsanayaa ergo ari baa iga xanuunsan wuxuu qabaa raaf raaf xanuun raafafka baa laga hayaa waxaanu codsanayaa aan ku samayn lahaa in la ii sheego kaasi wuxuu ahaa cabdideeq maxamed yuusuf oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw xafiiskeeda soomaaliya oo khadka telefoonka iigu waramayey iminkana waa qaybtii xoolodhaqatada barnaamijka ka soo qayb qaatay ee noo duubay fariimahooda codka ah
arinta aan dadka u diraayo waxa waaye guud ahaanba horta sidiisaba shuban biyoodka ama maxaa la dhahay shubanku waa wax wasaqa la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha oral root maxaa la dhahay ya ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaayo wasaq ah sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dabool la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka caday amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahaydee gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragtay dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahay maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kuley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
dhegayste waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa k e l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida minneabolis ee gobolka minnesota saacaddu marka ay tahay labayo tobanka iyo toddobada fiidnimo xilliga minneabolis
galab wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad maqlaysaan rediyo werg haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka arrimaha beeraha ee tacab iyo maxamed xasan
kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenni tacab toddobaadkanna waxaan ku eegaynaa bal qaar ka mida beeralayda ay fataaduhu ka qaadeen beerahooda oo sheegaya in tacabkii ka galay dalagyadaas dhaqaalahoodii lagu leeyahay sidoo kale waxaan idiin haynaa qaar ka mid ah codadka beeralayda fariimahooda noo soo diray aan ku bilowno abshir aadan xasan waa nin beeraley ah waxa uu ku nool yahay tuulada xagar oo ku taalla jiinka webiga jubba meel u dhow degmada baardheere ee gobolka gedo waxaa daadku ka qaaday afar higtar oo beer ah oo ay ugu beeraayeen dalagyo kala duwan kuwaasoo ahaa xilligii dayrta abshir sidoo kale waa aabbe leh laba xaas iyo afar iyo toban carruura khadka telefoonka ayuuna iigu warramay beertayda waxaa weeye hatayda shaksi ahaan baan ka hadlayaa beertayda waxaa weeye waa boqol tallaabo
boqol tallaabo haa haye marka boqolkii tallaabo dee matoorkii horena waa iga xumaaday matoorkeeda ay xunba ii saarnaa bal wixiina hadee fatahaadii bay la tageen marka dad oo iska tabardaran oo tuulo ahoo oo baar dheer iyo alxam webiga inta udhexeeya degan baan nahay ma garatay saas yan maxaa kuugu beeraa markay fatahaadda dhacaysay walaalow fatahaadka markii beernaay waxaa nooga yaalay digir baa ku taalay nyaanyaa noogu taalay baxoor baa ku yaalay bal wixii kaleedoo yaryar barbarooni iyo wixii dhanba fatahaadi baa la tagtay kharashka markaa kaa galay imisuu ahaa waxaa naga gashay lacag sideed boqol iyo toddobaatan iyo shan doolar camal baa iga gashay hadda qarashka ugu dambeeyey oo biyaha la tagay ma wa ma deyn bay ahayd mise wax un adiga khasnadaada ku jiray ahayd maya lacagta waa lacag oo magaalada shigaal looga soo qaatay wax abuur looga soo qaatay wax dibi lagu falay marka lacagtay qarash lagu leeyahay way mooye lacag jeebtay haddee aan lahayd waaba dhibba ma yeelan lahayn caadiyan marka aad beeraha falanayso ma intaad soo daymato ayaa marka ay beertu baxdo aad iska bixisaa ha waad garatay hadda haddii aaysan waxba kuu soo bixin see dayntaa u bixinaysaa deentii ninkii waa kugu leeyahay marba kaaga tegi mayo nin la yaqaano magaalada jooga way waxayda isiibuu ku daba taagan yahay waktigii aad u qoratay haddaa lagaa waayan hadee inaad dhul gaddo mis inaad solkii uqaybaysa goormuu kuu qabtay inaad ku bixiso haddere haddere qabashadii hadda wey fataxaadii hadday nagu dhacday hadda le ninkii rabnaa inaan u tagno walaalo wixii way khasaareen rafaadkaasaana qabsaday hadee mar labaad fasal labaadaan rabnaa inaan isku dayno asiga horta kugu dari maayo deen labaad kugu dari maayo haye marka muddo baad qabsanaysaa adiga oo dhul afgadaaba mase guri ah iibso masbaxadba wixii aad gacanta ku hayso gado adiga le waayo marka ninkii wuxuu kuleeyahay waxay haddaad war heli karin hadba wax isii marka maxaa kuu qorshaa see rabtaa inaad marka mar kale wax ugu tabcato haddii aadan dayn helayn aadan lacagna haysan see yeelaysaa see aan yeelna male dee meelaan aadna male hadeer waxa weeye adablihii kuwii roobkiiba hadeer waxyar xaruur ku abuuranay kiiba hadda noo taagan oo ilaahay aan ku baryaynaa tan kalena hadda ilaahay baan haddana gacantiisa waaweyntaa ilahay waxaan ka sugaynaa hadda weli biyihii ma ku jiraan beertaada mise waa ka baxeen walaalow biyihii waa ku jiraan wax yar baa ku harsan wax yar baa nooga hadhay hadday ka baxaan biyuhu maxaad is leedahay ku samee haddeer biyihii hadday ka baxaan aniga haddee qarash ma hayo sisan abuurkeeda inaa u doontay noqonaysaa oo haddana sisantii aan ku abuurto oo haddana saa fasal ahaan aniga ugu shaqeeyaan rabaa si kastaba igu qaadashay haddee waxba ma hayneen biyi hadday ka baxaan oo adiga hadda waxbaan ku abuurin haddee guur bay kaa noqonaysaa ee dhow dambe ninkii deentiisa ugu deen baxdaaba adag waa gartay marka markay biyuhu ka baxaan xitaa beertii waa inaad dib u abuurtaa haddii kale beertu saasay ku hallaabaysaaba beertiina sidii ilay ku halaawaysaa xitaa haddii ninkii aad tirahdo walaalow sisan yar waxbaan ku abuurayo waa galgalanaya bal iigtaada aad tirahdanta waa laga yaabaa inuu hogeer xasab kaa geliyo kaasi wuxuu ahaa abshir aadan oo ku sugan tuulada xagar oo ku taalla degmada baardheere iminkana waa qayb ka mida beeralayda codadkooda noo soo duubay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa axmed isaaq cabdulle oo kaasoo beegsanahayo magaalada kismaayo degmadeeda dhuula gudud waxaana galay roob beerihii fasalkii noo taagnaa waxaa naga gooyey hadday sisin ahayd iyo hadday geley ahayd iyo hadday mid dalag beere oo motoor ahayd oo sisintii iyo basashii iyo kabsarkii iyo koostadii kulley waxaa naga gooyey biyo biyahaas oo kuwa ka imaaday dhulka oo maxaan ku rahdaa ilaa kenya farihii ka imaaday biyihii baa dhulkii naga gooyey marka wax hadda xaquuqul bani aadamka u doodayo ama u hadlahayo oo meeshan joogana ma ay jiraan wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu asalaamu calaykum radio ergawaayin salaamay magacayga waxaa la yidhahdaa diibaan diibaan maxamed isxaaq waxaa idinka soo bahayaa gobolka boqool waxaan khabiirka weydiinayaa beeraha iyo sida loola tacamulo waxaa galeyda amaba yaanyada galaya bahal sidee loo daaweynayaa maxaase looga hortagayaa insha allahu su-aashaasi khabiirka ayaan weydiinayaa waan iyo islaamaad mahadsantiin radio ergo waxaan kaloo khabiirka weydiinayaa beeraha iyo marka sida oo loo waraabiyo taasoo macagtay aan ku wareernay aniga inta badan waxaan kaloo khabiirka weydiinayaa sida loo abuuro ama qaar la abuurayo aan soo bixin waxa sababaya inayn soo bixin geleyda wax kasta la abuuro marka khabiirka ayaan weydiinaya insha allah waxaan jawaab ka rabaa marka khabiirka waa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo abshir aadan xasan ah ku nool tuulada xagar gandooble waxaan u sheegayaa radio ergo inay beerihii fatexaad oo biyaha naga galeen oo haddeer biyihii naga baxeen laakiin beerihii ay sootan w ku yaalay khudaar ah marka waxaan u sheegaynaa ilaahay nimcadiis weye hadda wixi ilaahayna siiyo alxamdulilah baan leenahay roob waa halnay barwaaqo waa halnay laakin fatixaadaas yar ba haddeer taa noo gashay matooradii baa naga xumaaday marka waxaan ka codsanaynaa wixii sabar ah adduunka inala soo gaari kara iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo caalamka intiisa kale iyo dowladaha muslimka waxaan ka codsanaynaa inay wax nala soo gaaraan marka intaasaan leeyahay ilaahay kheyr anu dhammaantan allahna siiyo waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu waa jaamac bukor maxamed oo ah sheikha deegaanka xareej waxaanu ugu cabanaynaa radio werga dhiir iyo cayayaan aada u fara badan oo dulkuna meeshuna meel beerilaya aada u cunaya beeraha isla markaana guryaha soo gelaya habeenka aada aada u cadanyoonayso oo isu xoqayaan dadka ad arkaysa waxaan doonaynaa taa in nala kusoo cabashada balinalo nololeeguna nala saxgeliyo cayayaanka faraxa badan diirtaan anu arki iyo hagga wasaaradda beeraha iyo hay-adaha iyo anu cabashadaas anu kusudbinaynaa diirta sarci naga laaftay markaa gogaysi iyo habeenka guryaha aadna u aanayso wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah beeraleyda fariimahooda noo duubay waxayna ugu dambeeyeen barnaamijkeenii tacab ee wax soo saarka beeraha haddaad tahay beeraley oo aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato fadlan noogu duub codkaaga lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban anigoo maxamed xasaan ayaana barnaamijka idiin soo saaray waxaana idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ugu dambayntiina codadka dhegaystayaasha dhegayste cod nooga soo duubay ee deegaanka dhanowda ee gobolka mudug waxa uu ka warramayaa roobab deegaanka ka daayay oo xoolihii dhaafiyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan joogaa degmada la yidhaahdo soona dhanowdu ayaan joogaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa ku nabad qabaa wadankaasaan joogaa ari waxaan ka lahaa tiraya bar baan ka lahaa arigaas tiraya barkaan ka lahaa xalay waxaa iiga haray shan iyo labaatan neef oo qura ayaa iiga hadhay waxaana joogaa meeshaas roob daraadiis ayuuna u la-day haddee waxaa laynka rabaa dadweyne meel kasta oo jooga madaxda meel kasta ay joogto caawin baan u baahanahay in layga caawiyo oo wixii laga qaban karo dalka iyo dawladda intaba wixii layga qaban karo layga qabto dadkii iyo caruurihii meelihii ayay joogaan bustayaal ayaa waxaa layga keenay degmada garacab ayaa deg bustayaal iyo bacooyin baa layga keenay haddee alxamdulilahi rabbilcaalamiin dadkana ilaahay waa iga soo badbaasay lix qof iyo aniga islaanta ayaa nahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu oo arigeena shan iyo labaatan xabo oo eber ah oo aan macnaha maantaba daaq u istaagin ayaa ka hadhay inta kalena biyaha qaaday xaaladu waa sidaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaasheenna qaayaha lahow halkaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjada gaaban ee dherarkeedu yahay koo iyo labaatanka mitriban una dhigantaa toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertis waxaad sidoo kale naga dhegaysanayseen qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee radio ergo dotowarg tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaydi ergawa ergada